magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya waxaa xalay ka dhacay shir amniga looga hadlayay shirkan oo ay goobjoog ka ahaayeen taliyayaasha hay-adaha nabad sugidda booliska militariga iyo weliba wasaaradda amniga ayaa looga hadlay arrimo la xidhiidha ammaanka dalka iyo la dagaalanka al-shabaab kulankan oo saxaafaddu ay dibajoog ka ahayd ayaa markii uu soo gabagabooba kadib waxaa loo soo bandhigay warbaahinta awaamiir lagu soo rogay ganacsatada iyo dadka ku dhaqan dalka soomaaliya qodobo gaarayay ilaa sideed qodob ayay soo saartay wasaaradda amniga gudaha xukuumadda soomaaliya qodobadan oo ku aadan in al-shabaab la siin karin wax lacaga ah iyadoo sidoo kale dowladda soomaaliya ay ku hanjabtay in tallaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadi doonto cid kasta oo hantideeda siisa al-shabaab kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka amniga xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed abuukar islow waxaana uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay soo saartay go-aano quseeya ammaanka dalka iyo la dagaalanka al-shabaab shirkaas wuxuu ku saabsanaa waxaa beryahan caadan laga dhigtay in dadka soomaaliyeed shacabka ku nool meel kastay joogaan magaalo kastay joogaan in ururka nabaddiidka ee shabaab ay lacaga baad ka qaadaan iyagoon lacagahaas magacyo badan u kala yeeray sakawaad inay dhahaan sidoo kale taakuleynta mujaahidiinta iyo magacyo badan marka sidaas darteed dowladda soomaaliyeed indhaha way ka qabsan weyday arrintaas go-aano cadaa golaha wasiirada laga soo saaray in go-aanada dhowr qodob waayo meydii waan siin doonaa hadduu ilaah yiraahdo mar dhowna waxaan rabnaa inuu dhaqan galo marka haddaan laba iyo saddex ka sheego go-aamada waxaa ka mid ah waxaa dembi ah ama mamnuuc ah nooc kasta oo taageero lagu siinayo nimanka argagixisada ah sida ganacsi siyaasad qarinta meel lagu qaranayo shabaab quudintooda barbar istaaga la xiriirka la shaqaynta niyadu dhisidda ama moraalu dhisidda marka waa mamnuuc dowladda soomaaliya mamnuucay tiri waxaa tallaabo sharci waafaqsan laga qaadaya cid kasta oo ururada argagixisada ah u aqoonsato maamul jira sida inay u xukun tagaan waa la soconaa dad badan soomaaliyeed u xukun tago kuna qanacsan xukunkooda arrintaasna waa mamnuuc qof uu aadi kara xukun ma jirto sidoo kale qof la shaqay kara ma leh sidoo kale waxaan rabnaa hay-adaha isgaarsiinta inaan halkan ugu dirno go-aanka golaha wasiirada ay gaareen waa mamnuuc inay u xawilaan lacagaha sida e v c balaska saad imaal iyo inta kaloo jirto iyadana sidoo kale waa mamnuuc inay udada argagixisada ay hoolaas u fududeeyaan waxaan rabnaa sidoo kale bangiyada xawaaladaha ayagana waa ka mamnuuc inay xiriir la sameeyaan ee lacagaha u qabtaan ama ay akoonadooda bangiyada ay u hayaan waa mamnuuc waa go-aan dowladeed marka arrintaas waxaan rabnaa markii wareegtada brimeska ay soo baxdo in siduu dhaqsaa badan la fuliyo go-aankaas dhinaca kale taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka xukuumadda soomaaliya mudane cabdulaahi maxamed cali sambalolshe ayaa sheegay in dhaqaale kala duwan uu soo gala al-shabaab kuwaasoo loogu yeero magacyo kala duwan sida taakulaynta sakawaadka ganaax iyo kuwo kale waxaana uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay ka warqabto ganacsada soomaaliyeed oo lacago kala duwan al-shabaab siiya isagoo sheegay in ciddii lagu ogaaday arrintaasi ay dowladda soomaaliya la wareegi doonto hantidooda islamarkaasina ay tallaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadi doonto dabcan dagaalkanoo dagaal sahlan maahan dagaal oo hadda ii sheega jidadka inti la istaago dad la baarbaaray ku joogsana maahan haddii dhaqaalii ku qulqulaayo oo qalbiga dadku ka taageersanayo oo og yihiin in laga cabsanayo oo og yihiin tallaabooda jir in laga qaadayn cadowgan lama xididisiibi karo wax si gooniya looga qaban karaan ma jiro waxaan rabnaa dagaalka shabaab lagula jiro iyo argixisada iyo nabaddiidka wixii hadda ka dambeeya inuu ballaaran doono xoogay doono kulligeenna ay tahay inaan ka qayb qaadano haddii ilaah yidhahdo marka waxaan ka codsanaynaa dadka soomaaliyeed meel kasto ay joogaan inay waxaana la gartaan dowladda ay gacan siiyaan ciidamadooda ay garab istaagaan sida ugu dhaqsiyaha badanna haddii ilaah yidhaahdo marba haddii dhaqaalaha laga cuuriyaa may jiritaankooda ma sii jiri karo laakiin haddii bishii qof kasta oo dukaan leh iyo qof kasta oo goob ganacsi leh iyo qof kasta oo shirkad leh inta loo yeero xoolihiis waa intaan la yidhaahdo wixii doono laga qaadanayo haddana waxaas baabuur qaraxa iyo rasaas iyo wax la dilo iyo bastoolado ciidan lagu qoranayo dagaalkaa ma istaagaya dagaalka waxa joojin kara waxa kow ka ah dadka dhaqaalaha bixinaya fadlan wixii maanta ka dambeeya cid loogu dulqaadan doono inay shabaab dhaqaale siiyaan ma jirto waxaa laga codsanaynaa ganacsatada aada wixii ka dambeeya saacadan shirka jaraa'id la qabtay ciddii toortoorow iyo ii sheegeen maxaan ku dhahaa meelaha ay shabaabku deganyaha aadaysa waa la qabanaa ciddii ka imaanaysana waa la qabanaa su-aalaha la weydiinaa ciddii lagu tuhumo ama een, lagu xaqiijiyo in ay dhaqaale geeyeen u xugun tageen shabaabka meelaha ay joogaan ay tagaan maxkamada la saara hantidooda waa lala wareegaa wax tufriin la yidhahdo hadda kadib haddii la yidhahdo ma jirto dadka soomaaliyeed markii hore haddaysan xaaraan loo aqoonin shabaab wax la siiyo wixii maanta ka dambeeya waa xaaraan ciddii loogu ciddii ciddii lagu arkana shabaabkay la mid tahay arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli dhowaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre uu sheegay inay jiraan ganacsatada soomaaliyeed oo lacaga siiya dagaalamayaasha xarakada al-shabaab xasan maxamed samatar cawke warbaahinta caalamiga puntland bost muqdisho